الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سؤال سديد طبنات waxaan leedahay waxaanu wada degannahay caruur agoon ah inta badan waxaanu wada cunnaa cuntada oo aan wada karsanaa laakiin waxaa dhacda mararka qaarkood anaa waxba ku darsan inaan cuntadooda la cuno masalada xukunkeedu muxuu noqonayaa jawaabteedu waxay tahay marka koobaad agoonta xoolahooda ilaahay subxana watacaala wuxuu amray inaan la isticmaalin walaa taqrabu maala alyatiimi ila bilati hiya axsan oo xataa aan la maamulin in loo maamulayo mooyaane sida ugu wanaagsanee iyaga dantooda ay ku jirto ilaahiyna subxaana watacaala xoolaha agoontoo la isticmaalo wuxuu ku daray dembiyada waaweyn ee naarta lagu garo lagu galo ina aladiina yaakuluuna amwaala alyataama dulma inamaa yaakuluuna fii butuunihim naara wasayaslowna saciira kuwa xoolaha agoonta xaqdarro ku cunaya naar bay caloosha ku guranayaan saciirana waa ku guban doonaan kuwaasi oo waa geli doonaan waayo agoontu waa dad yaryar oo agoon waxaa la idhaahdaa qofka aabihii geeriyooday isagoon weli aan qaangaadhin waa midaan xoolihiisa ilaashan karin oo isagoo aan isdifaaci karin sa awgeed baa ilaahay aada uga dayriyo xoolahooda in la isticmaalo xaqdarro lagu isticmaalo xataa qofkii agoonta u shaqaynayay ama xoolaha ugu shaqaynayey ayaa ilaahay subxaana watacaala wuxuu yidhi waman kaana haniyan falyastacfif waman kaana faqiiran falyakul bilmacruuf hadduu haysto wuxuu kaga maarmo xoolaha agoonta ha ka dhowrsoonaado xataa kii iyaga u shaqaynaye xoolahooda u maamulayay hadduu faqiiri wuxuu kaga maarmaano haysanna siduu doona yaan u isticmaalin shaqadaa u qabtay wax u dhigmaha ka qaato marka curfiga iyo caadada jirta waxa weeyaan la eego agoonta waxwaa la isku darsan karaa ilaahay subxana watacala wuxuu wain tukhaaliuuhum fa ikhwaanukum haddii aad wax isku darsataan aad isdhex gashaan waa walaalihiin oo bimacnaa arrinta noocaasi wax dembi kuma jiro laakiin waxaa shardiga haddii xataa agoon iyo dad kale wax isku darsanayaan oo tusaalahaan meel wax ku wada karsanayaan sida su-aashaba ku xusan in aanay waxa agoonta adiga waxba aanay kaa raacin oo ma adiga waxaaga dee wax ka mida aada ugu tabarucdo oo iyagu ay kaa badsadaan ama ugu yaraan dee intaaduun adigu aada isticmaasho oo wixii agoonta aanay waxba kaaga soo baydhin ilaahina subxana watacala wuxuu taa daba dhigay wallahu yaclam almufsida min almuslix ka agoonta waxooda waxbaanu isku darsanay ugu dhuumanaya waxoodii kharibaya ama ka cunaya ama ka isticmaalaya iyo ka wax hagaajinaya ilaahay subxana watacaala uu kala og yahay marka arrintaasi aada samayso ee ah in mararka qaarkood waxoodun aada la cunto wax bannaan maaha sida aynu sheegnay baa loo adkeeyey xoolaha agoonta waad iska ilaalin doontaa wallahu aclam wixii aad hore uga cuntayna waad u magdhabi doontaa waad u celin doontaa wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu